iska waa maqlay waxaas b b cdana sheegtay walaha b b c da iyadana waxay kamid noqotay kooxaha oo isdiidiidan oo dagaalka qaybta ka ah marka waxaan maqli jirnay idaacada caalamiya waaye marka inay iyadoo idaacada caalamiya ay ilaa heerkaas u dhaqanto waxaan arkaa inay sijiidka koonfur galbeed ee dowladda dhex ka dhexeeya ay qayb ka tahay b b c da mana xiri xorriyadan haysta sabab lagu xirana mi maba jirta dambiilana miihi wasiiraana ahay gurigeygana jooga b b c da waa la noqotay saas inay tiraa macnaha dagaalkay qayb ka tahay waxay waa intaasii dhaafa weyse macnaha inay intaas sheegto marka waxa halkaas ku dhumay dhexdhexaadnimadeeda iyo caalamianimadeeda ay sheegi jiraan aniga gudaydaa dhegeystay ummada soomaaliya waxaan leeyahay mana xiri haddii ilaaha yidhaahdana anigu maba wax aan ku xirmo anaaba ka taxadirayo anigu tuugna mihi muxuu ahayd wax dadka lagu xirana marka horaanba ilaahay iga xaaraan inay tahay maaragta diintiisa iigu sheegay marka xaqna kuma xiri gardarrana kuma xiri alxamdulilah